الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد waxaynu ku jirnay kitaab kitaabu dahaara baabkii ka warramayey almasxu cala alkhubfayn labadaa sharabaad ama maqaare cagaha lagu gashado oo la masaxo iyadoo rukso ah oo ka bedela cagamaydhkii samaaxadda shareecadda daraaddeed can ilmugiirati bni shucbata qaala takhallafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa kadib maray wuri colkii fadakara hadihi alqisa qisadana waynu soo aragnay taasuu sheegay qaala wuxuu uhi fa atayna annaasa dadkii baan u nimi siyaadooyinka ayuu sheegayaa wacabduraxmaan ibnu cawfin yusallii bihim asubx asxaabigii cabdiraxmaan ibnu cawf iyadoo uu tukinaya subaxii falamaa ra'a annabiya sala allahu calayhi wasalam kolkuu asxaabigu nebiga arkay salaada dhexdeedii qofkuna waxbuu eegi karaa salaada dhexdeeda ma indha xidhnaa eegmada jeedjeesiga ee faraha badan baa la diidan yahay limaslaxati salaa waxbuu eegi karaa araada an yata'ahara wuxuu doonay inuu dib dhaco oo uu dib u tallaabsado si uu rasuulku ugu soo horu maro fa awma'a ilayhi ay ashaara ilayhi rasuulku wuxuu u ishaaro u tilmaamay an yamdiya inuu sii wado taasina waxay tilmaamaysaa haddii salaada lagu jira iyo haddii laga maqan yahayda haddaad salaada ku jirtana ishaaro way bixin kar waad bixin kartaa haddii aada salaada qofka musalligaa la hadlaysana ishaaro waad siin kartaa ama waad la hadli kartaa qaala wuxuu uhi fasallaytu ana waannabiy sala allahu calayhi wasalam anigoo muqiira ah iyo rasuulku waxaanu ku daba tukanay khalfahu ragca gadaashiisa ama xaggiisa dambe ayaanu ragcad ku tukanay falamaa sallama markii uu salaamo naqsaday cabduraxmaan ibnu cawf qaama annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu istaagay fasalla rakcata ragcaddii buu tukaday allatii subiqa biha ee lagala horreeyey walam yazid calayha waxna kama kordhinin wax sujuudu sahwi ahoo uu ku daray may jirin sidaasuu markaa sheegay asxaabigu marka siyaadada lagu kordhin laha waa maxay ila subaxa laba unbaa la isku ogaaye waxa aad fahmaysaa hadalkaa kan ka dambeeya markaad aragto qaala abu daawuud baa waxau uhi abu saciid alkhudriy wabnu zubayr wabnu cumara saddexdaa asxaabi yaquuluuna waxay odhan jireenay qabeen man adraka alfarda tiro isdhiman qofka soo haleela oo min asalaati ka mid a calayhi dushiisa waxa ah sajdataa asahwi labadii sujuudoodee sahwiga qofku tira salaadiisoo tiro isdhimana hadduu ku soo xidho imaamka marka imaamku uu dhammeeyo qofkana salaada dhammeeyo kadib laba sujuudood hala yimaado masalan waxaad u timi iyadii oo adigu hal ragcadaad tukanayso waxaa xigmadda ay uga jeedaan ay ti waa marka atixiyaad siyaado atixiyaad kolkuu adiga salaadaada ku siyaado siyaadaa salaadii soo dhex gashae waxaad la imanaysaaba inay sujuudu sahwi taasina waxay ku iman kartaa masalan markaa dee la tukanayo subaxii oo kale ee aada la tukato hal ragcad oo sidan isaga iyo nebiguba ay sameeyeen muqiire iyo rasuulku dee laba rag laba ragcadood ayay jamcu tukadeen qoladan kusoo xidhatayna ragcad bay tukatay oo waa fardan min salaatihim salaadoodii baa tira isdhibana ataxiyaad bay la yimaadeen iyagoo imaamka raacaya markay labadoodii dhammaysteenna ataxiyaad labaad marka waa laba ragcadoodoo laba ataxiyaad leh saddexdan asxaabi waxay leen maata maadaama ataxiyaad siyaadii meeshii yimid alagu kaba sujuudu sahwi waxaa sidoo kale ah salaadii maqrib markaad imaamka soo gaadho adiga oo mid tukanaya mid tukaday isagiina laba uu tukaday dee ataxiyaad baad la imanaysa haddana ragcaddii kalena marka iyagu saddexdoodii dhammaystaan ataxiyaad kale haddana adiguna taadii markaad dhammaysta ataxiyaad kale waa saddex ragcadoodoo saddex ataxiyaad leh oo dee qaarna waxaa keenaya raacidda imaamka la raacay qaarna adigiibaa salaadaadii kula imanaya markay ku dhammaato taasoo kale waxay yidhaahdeen saddexdan asxaabi ziyaadaa jirtee waa in suusaahu lala yimaada marka sheekhu meesha wuxuu kaga saaraya xadiidka nebiga nebiga laba ragcadoodoo laba ataxiyaadla buu la yimid maca daalika wax sujuudu sahwiya lama imanin oo waa kan yidhi walam yazid calayha ragcaddan waxba kama kordhinin sidaa u fahan man adraka alfarda min asalaa tiro isdhiman qofka soo gaadha salaada calayhi sajdata asahwi waa hadal asxaabiyo dee kole daliilka khilaafa daliilkunbaa la raacaya can abi cabdiraxmaan assulamiy annahu shahida wuxuu goobjoog u ahaa cabdiraxmaan ibna cawf yas'alu bilaalan asxaabigu asxaabiga wuxuu weydiinayaa can wuduuin can wuduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam weysadii nebiga marka culimadu culimaday ka faaidaysanaysaa ardaydu ardayda asxaabtu asxaabta cilmigu waa mutadaawal culimada dhexdooda waa mid laysu dhiidhiibayo faqaala markaasaa bilaal baa wuxuu uhi kaana yakhruju nebigu waa baxayay yaqdii xaajata isagoo dee muraadkiisa soo dhammaysanaya xaajadana waa la garanaya fa aatiihi bilmaa biyahan u keeni jiray rasuulka ila waa adeegihii qaalig ahaa ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fayatawada-u markaasuu weysaysanayaa wayamsaxu wuxuu masaxayaa calaa cimaamatihi cimaamadiisa iyo wa muuqayhi labadiisa sharabaad ama jurmuuqi ama adugu maqaarna wuu noqon karaa suufna wuu noqon karaa labadaba marka xadiidku sidaa cad buu u sheegay in cimaamada dusheediina la masaxayo halkii madaxa masaxaadiisi ay geli karto lana masaxayo bahalaha cagaha la gashado ee muuqeynka la yidhaahdo oo jawrabeynkiiuna marna harag noqdan marna suuf adag iyada oo bardiga iyo qabowga laga la iska dhowrayo can abi zurcata bni camr bni jariir ana jariiran baala asxaabigaasi waa kaajay uma tawada'a markaasuu weysaystay famasaxa calaa khufayn wuxuu masaxay labadii khuf wa qaala wuxu uhi maa yamnacu an amsaxa maxaa ii diidaya inaan masaxo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yamsax nebigiina indhahan saaray isagoo masaxaya labada ah qaalu waxay idhahan inamaa daalika kaasi wuxuu ahaa qabla nusuuli lmaa'ida suuratu lmaa'ida intaanay soo degin ka hor ayuu nebigu masixi jiray intii suuratulmaa'ida ay soo degtay kadib waxba muu masixin markaa masaxaa suuratulmaa'idaan masaxdae ha ku daalin bay ku idhaaheen isna jawaab culus buu dhiibo qaala wuxuu uhi maa aslamtu mabaan islaaminba ilaa bacda nusuuli lmaa'ida maa'ida intay soo wada degtay kadib baan islaamay markaa xadiidkaasi mansuuq ma aha oo aayaadka ku jira suuratulmaa'ida ee ka warramaya weysada idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum aayaadkaa weysada ka warramaya dee kamay dambeyn bu uhi xadiidkii xadiidkanaa dambeeyey waayo islaamnimadaydaa ka dambaysayba soo degiddii suuradda ah idan marka almasxu cala alkhufayn lama nasakhin oo qur-aankuna ma nasakhin xadiidna kama ma nasakhin waa waxa weeye mid sugan weeye axaadiidta mutawaatirkaa ku sugan aayaddu waxay sheegaysaana waa maydhidda cagaho waa caziima almasxu cala alkhufayna waa ruksad la bixiyey can buraydata ana najaashiya ninka la odhan jiray ee asxamo la odhan jiray boqorkii muslimka ahaa ee xabashiyeed ahdaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu usoo hadiyey khufayni aswadayni saadajayni laba khuf oo madow oo saafi madowgoodu yahay saadajayni waxay ku macneeyeen madowgooda ayaa maxdiya laysa fiihi khutuud male wax khadoo kale fa labisahumaa wuu xidhay uma tawada'a nebigu u weysaysto qaarkii koruu ka weysaystay wa masaxa calayhima labadii khufna wuu masaxay marka xadiidku daliil wuxuu u yahay in hadiyadda laga qaadan karo ahlulkitaabka iyo gaalada waayo waktigan mu islaamin bay leeyihin culimadu uu hadiyadda nebiga usoo diray calayhi salaatu wasalaam lamana odhanayo waxoodu waa waa maaragtay de waa xaaraane rasuulkuba maadaama uu ka qaatay wixii xalaal iyo xaaraan isugu jiraan waa laga qaadanaya hadyaddana wuu ka jawaabi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam labadaa kuf waxaa iyadana cad inuu dee sheekuna halkan u keenay in la masaxayo oo almasxu cala alkufayn bal inta xadiid halkaasi daba socoteen waa axaadiidta mutawaatirka baab altawqiiti fi lmasx wakti baa loo samaynayaa weligaaba ma masixi karaysidu ee wakti bay ku kooban yihin can khusaymata bni haabiti can اnabiy salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxu uhi almasxu cala alkhufayni labada sharabaadoo la masaxaa lilmusa halaaثatu ayaami weeye lilmusaafiri musaafirkii marka loo eego binisbati lilmusaafir qofka musaafirkaa marka loo eego saddex maalmood buu masixi karaa walilmuqiimi kii nagaana yowmun walayla maalin iyo habeen laba caana maal wa fii riwaayatin waxa ay ku jirtay walow istazadnaahu nebiga haddii aanu ka siyaado dooni lahayn aanu odhan layn noo kordhi la zaadanaa wuu noo kordhin lahaa ee annagaan arrintan ka hadaloon odhaninba noo kordhi marka wakhtigiisuna waa caynkaasoo tilmaantiisuna waxa weeye kolka hore qofku waa istisho qaatay wayse dhammaystiranna wuu weysaystay kadibna labadii sharabaad buu gashaday goor dhow markay ka jabto waysadu ayuu dabeedna weysaysanaya qaarkii koru maydhaya iyagiina wuu masaxayaa muddadanna halkee laga bilaabaya marka horeu gashaday lagama bilaabaya waxaa laga bilaabayaa kolkan uu dambe ee uu weyse jabu weysaystay sidaa daraaddeed haddii salaadii subax ee saaka uu intuu dee wayse qaatay bahalahan gashaday shantiibana uu ku wada tukaday wayse keliya constipation iyo wuxuu qabayba oo salaada subaxa kale intuu wayse jabo uu gashado macnaa dahaaro qaato waktigaa uu waysada kala qaato unbaa looga bilaabaya hal maalin ba halkaa geli kara hadduu tan ku xigta wayse jabayna dee khalaas waktigu waysada kala weysaysta baabulmasxi cala aljawrabayn jawrabaynka marka ay sawirayaan waxa weeyaan waa sharabaado qawiya sharabaadada khafiifkii ma noqonayaana biyaha sii daynayaa waa sharabaadadan dhaxanta laga gashada ee suufka ee adag kawadag ee busbuska leh ama maqaar leedara ama kan kale shamaca ah waa kuwayaalaha adadag ee wuu jiricsan yahay oo cagtigula jaan qaadaya laakiin wixii waa inuu yahay waxdee adag wax sida bandhageka ana waa noqon jiray oo cagta saa loogu duubo oo qababahoo isdul maraya jawrabeynka iyo muuqeynka iyo khufeynku mararka qaarkood baa la isu geyn jiray marka dhaxantii sii bataano intoo la gashado labadan qof ayaa jawrabeynka iyo muuqeynka dusha lagaga duubi jiray taasina wax dhaca wey marka halkan hadduu qofka sharabaada aada u adag haysto dushooda u masixi karaa عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح وحو مسحي على الجوربين والنعلين marka halkan sidaynu sheegayna way wada socdaa oo labadii sharabaad iyo labadii kaboodba uu isku masaxay wawduna dee mudlaq bay keenaysaayo waxaani marbu wada ahaa kabii adkaaye uu gashanaa iyo bahalihii kale sharabaadadii ku jirunbu dushoodii saa u masaxay qaala abu daawuud waxau uhi almacruufu can lmugiira mugiiratu bnu shucba sida laga wariyey macruufkii waxa weeye ana ana anabiya sala allahu alayhi wasalama masaxa cala alkhufayn inuu khufeynka masaxay axaadiidtiisu saasay u badan tahay mugiira marka wuxuu yaro durayaa sheekhu kasoo horjeedaa maca kabuhu raaciyey mugiira sidaasi sida badan ee laga wariye maaha وفي رواية عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين marka halkaa waxaa ka muuqda waxa la masaxaya inaanu ahayn maqaarkii iyo shamciyo qura macnaa wixii ama haragga ahaa ama shamciyo qura laakiin wax suufa ama maro adaga xataa cotonba haada iyo dune wax aada u qawiya hadduu yahay waa fiicanta qaala abu daawuud waxa uhi wamasxu wamasaxa cala aljawrabayni jawrabeynkan sharabaadadan waxa masaxay caliy bn abi aalib wabnu mascuud walbara bnu caazib waanas bnu malik waabuu umaamata wasahlu bnu sacdin وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس intaasoo asxaabihi way masaxeen labada sharabaad marka asal buu leeyahay xadiidka iyo marka loo eego iyo taabiciintaba waxa uu leeyahay asal sugan buu leeyahay صaxiixu cali bn mascuud walbaraa wa anas waxasan can abi umaama intaasoo dhanba way ka ansaxday inay masixi jireen sharabaadada marka waa ruksadii unbay ka mid tahay oo kabihii buurhkaa dushoodii la masixi karo marka dee ay ku jiraan sharabaadada adag sharabaadada keligood hadday qawi yihiin khofkii baabun can aws bni abi aws athaqafi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama tawadaأa wamasaxa calىa naclayhi wa qadamayhi labadiisa kabood iyo gomadihiisaba uu masaxay iyana waa soo aroortay وفي زياaدة رأyت رsuuل اللhi baan arkay bui slى الlه عaليه وaسلم أصxaabigan aws baa odhanaya أtاa wuxuu nebigu yihi kidاamةa qwم qolo ceelkood yaعnي almiطأة waa meesha laga weysaysto fatوaضأa wuu weysaystay وamasaxa wuxuu masaxay calىa naclayhi labadiisa kabood iyo وaqadamayhi labada gomadood dushooda marka halkaa waxaa kaaga muuqda intuba ina asl leeyihin axaadiistaasina wada صaxiix yihiin marka kidaamadu waa ceelal qodan oo dhowr ceeloo sidaa isu daba yaaloo yaryaroo la qoday hoostana iska waraabinaya oo isu daloola oo biyo isa siinaya marka intoo la dul fadhiistaa laga weysaysan jiray sidaa daraaddeed buu raawigu markuu fasiraya miido ah waa meeshii laga weysaysanayay meel laga weysaysto wey intuu dul fadhiistay ayuu qaarkii korena weysaystay rasuulku cagiina wuu masaxeeye gomadaha waa rugsadaa qiimaha badanoo waa laga faa'idaysanayaa dadka weliba barafka ku nool aad bay u anfacaysa baabun kayfa almasxu habka loo masaxaya waa sidee waa mabaaxis xawla hada albaab baabkan isaga ah qodobadiisii weeye oo macnaha tacriifuhu uma xukmuhu uma xikmatuhu uma waqtuhu uma anwaacuhu uma kayfiyatuh inahaasoo dham waa mabaaxid xawla hada albaab waa in la tilmaamo xukumkiisi waa inuu mashruuc yahay xikmadda ku jirtaana waa fudayd in ummadda loo fududaynayo waqtigiisiina soo aragtay noocyada la sheegayna dee waa sharabaadadii iyo kii khufeynkii kabihii intaba maray wada socdaan iyo maray kala socdaan sidaasoo kale waxaa marka loo gudbay halkana kayfiyadda habka loo masaxayo ma sidii weysada mise uu ka duwan yahi illa waxaynu ogsoonnahay shayga bedelka iyo mubadelu minhuga inay marna iswaafaqaan ay mutaabi mutadaabiqaan yihiin marna kala duwan yihiin waxaa laga bedel noqday iyo waxa soo bedelay marka weysada iyo tayamumka waa la ogyahay oo dee is iskuma ega marka masxigii iyo cagamaydhidiina iskuma ega u fiirso can ilmugiirati bni shucbata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yamsaxu cala alkhufayni buu masaxayey wa fii riwaaya calaa dahri alkhufayn labada khuf dushooda weeye waa intan kore gomadda xagga hoose lama sheegayo ee dhulka cagta lagu haya maaha laakiin waa qeybtan kore ee cagta adigoo cagaha dhulka ku haya unbaad sidaa u marinaysaa un gacmaha gacmihii unbaad sidaa u marinaysaa qeybtii kore inta dhulka haysata mooye inta kale can caliyin radia allahu canhu qaala cali bn abi aalib waxau uhi low kaana addiinu bira'y diinta islaamku hadday caqli iyo ra'yi u noqon lahayd la kaana wuxuu noqon lahaa asfalu lkhufi khufka xag sharabaadka xaggiisa hoose awlaa ku kaga habboon bilmasxi masaxaadda min aclaahu xagga sare mid kaga habboon buu noqon lahaa laakiin diintii baan caqli lahayne itibaac iyo raacitaana waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkana waxaan arkay yamsaxu calaa daahiri khufayh labada sharabaad guudkooda isagoo masaxaya cali bn abi aalib saasuu leeyahy ina hada diin alitibaacu lalibtidaac waa raacid caqliyadii iyo waxaasaa ila wanaagsan ma aha marka haddii caqli lagu xisaabtamayo cagta hoose ee boodhka lagu hayo ayaa masaxaadda ku habboonay laakiin lama masaxayo intaa hoose inta sarun baa la masaxaya waa fudaydin qofkii loo sii fudaydiyey weliba oo qofkii isagii oo taagan ayuu markuu qaarkii sare dhammaysto intuu ku foorasado ayuunbu sidaa guud guudkooda u masaxaya marna saasuu maray intana saasuu maray intii sare waa dhammaatay wafii riwaayatin low kuntu haddii aan ahaan lahaa araa baaطina alqadamayni maa kuntu dhammaan ahaadeen araa mid arkaya baaطina alqadamayni labada cagood xaggooda hoose ilaa axaqa bilgasl maydhid maa kuntu ha araa malaa uraana waa adunuune maa kuntu araa mid ma ihi mid u arka baaطina alqadamayni labada cagood xaggooda hoose ilaa axaqa bilgusli un baan u arkayaa kuwa ku habboonaa maydhida waxaan caqli ahaan haddii la iweydiin lahaa anigu labada cagood xaggooda hoose dhulka la dhigo ayaan arki lahaa inay kaga habboon yihiin maydhida maydhida iminka uu sheegayaana waa masxinta xagga masxidda masaxaadda la masaxayo aniga haddii caqligayga ay tahay waxaan arki lahaa xagga hoose inay ku habboonta xataa ra'aytu laakin ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay yamsaxu calaa daahiri khufayhi xagga kore isagoo masaxaya marka taa macnaheedu waxa weye sharcigu sidiisuunbaa loo raacaya waxaa saa ilo wanaagsan diin maaha ma jiro meelahay bidcadu ka timaado had iyo jeer waxaasaa aniga ilo wanaagsan weeye iyo dee wuu fiican yahaye maxaa dhibe ku jira mar haddaad tidhaahdaba lagu soo geliyo shaydaankii wuu kaa faa'idaysay warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaaha calayhim ila ibtiqaa'a ridwaan illah iyagoo ilaahay isla raali geliya ayay nasaaradu isqanciyeenoo wax ay wada abuurteen bay diin ka dhigeen oo lagu fogeeyey wa fii riwaaya riwaayo kale waxayd ukhraa low kaana diinu bira'yi diintu hadday caqli ahaan layd lakaana baatinu lqadamayni labada cagood xaggooda hoose waxay noqon lahayd axaqa bilmasxi masaxaadda kugo kaga habboon min daahirina xaggooda sare waqad masaxa annabiyu calaa daahiri khufayhi nebiguna xagga saru masaxay marka ku xisaabtan oo sunnada nebigaa la raacayaa cali waxa aniga ila wanaagsan iska dhaaf buu ku leeyahy qaala caliyun qaala caliyun qaala caliyun bay shiicaduna diin iyo kitaabba ka dhigaan oy dadka u sheegaan halkii qaala rasuulullahi ka odhanaya cali laftiisii baa wuxuu kuleeyahy ra'yigayga iska dhaaf oo kuu nebigu noo sheegay waa kaa sida saxdii waa saasuu nebiguna asxaabtiisa ku tababaray caqlaaniyaddii iyo cilmiguna isma galaan wa fii lafdin qaala wuxuu ihi cali kuntu waxaana araa mid malaynaya ama arkaya ana baaطina alqadamayni axaqu bilmasxi min daahirihima saasaan u malaynaya xagga hoose inay ku habboonta xataa ra'aytu rasuula allahi ilaa aan arkay rasuulki ilaahay oo yamsaxu calaa daahirihima qaala ba wakiicun waxau ihi yacni lkhufayni halkan damiirkan daahirihima wuxuu u noqonayaa khufaynka marka kayfiyada loo masaxaa waa sidaa weeye wa can cabdi khayrin qaala ra'aytu caliyan tawada'a cali oo weysaystay baan arkay fakasala waxa uu masaxay daahira qadamayhi labada cagood xaggooda koruu maydhaydan waxaa looga jeedaa masaxay ilan dusha cagahoo qura lama maydho eh masxigiina waynu ku jirnaa wa qaala wuxuu uhi lowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yafcalu haddaanan arki lahay nebigoo sidan samaynaya maan sameeyan wasaaqa alxadiid kayfiyadiina wataa marka baabkaasi halkaasuu rar dhigay mabaaxidtiisii ku habboonayd iyo nusuustii daliilka u ahayd intaba sheekhu si wanaagsan ayuu kugu soo ururiyey marka cilmi ahaan dhinacyadiisii waad haysaa wixii kale lagu daraa waa tafaasiil sii dheeraad ah iyo aqwaasha culimada meelaha qaar baabun fi lintidaax isrushayntii baa la sheegaya xubinka daranka dushiisa la rusheeyo intii aada weysaysatay kadib adiga oo jaraya oo soo afgoynaya waswaaskii shaydaanka can sufyaan bni اxakam athaqafiy aw اlxakam ibnu sufyaan athaqafi magaciisa labadaa la isugu khilaafay keebaa horeynaya maxakam baa horeynaya mise sufyaan qaala wuxuu uhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama idaa baala marka uu nebigu kaajo yatawada wuu weysaysanayaa wayandaxu xubinka taranka dushiisa ayuu in yaroo biia ku saydhaya marka hadduu qofka odhan lahaa shaydaanku kaadi yar baa kaa timi waxaa meeshii ka baxaysaa shakigii shakigii oo qofku wuxuu odhan lahaa dee kaadi ma jirte waqooyaankii baa markaa uu odhanaya can rajulin min haqiifin can abiihi qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama baala uma nadaxa farjah marka riwaayadan iyadu kuma sii caddee laakiin taa hore marka loo geeyunbay fasiraysa baala nebiguu kaajay uma nadaxa wuxuu rusheeyey farjahu macnaha waxay noqon kartaa intuu kaashu istijooday bay noqon kartaa tani ila wuu kaajeeye iyo wuxuu rusheeyey farjigii baa isku xiga marka wuu istijoodayna way noqon kartaa laakiin marka nabaxa oo taa horaa lala akriyo waysada kadib buu rushayntan keenay rushayntan wax badan maaha dee waa in yaroo waswaasbi'inuuna dadka qaarkood buu shaydaanku aada uga faa'idaystaa sida axaadiidta soo socota aynu ku arki doono can ilxakam aw ibn alxakam can abiihi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama baala uma tawada'a wanadaxa farjah riwaayadanaa sii fasiraysa oo halkaa hore baala iyo nadaxa waxaa udhexeeya tawada'a oo intuu maaragtay kaajay ayuu istijooday weysaystay rusheeyeyna dee ma raggun baa taba mise dumarkuna dee wixii ku dhaca raggana dumarka wuu ku dhacaye waswaasi dee iyana way samayn ilaan ragguna siduu raggu u shakiyun bay iyaguna u shakiyi karaan horaynu usoo nidhi cibaadada wixii raggu u leeyihin bay dumarkuna leeyihin ilaa maa khasasahuna sharcu wixii sharcigu dee uu gooni yeelo mooyaane baabu maa yaquulu rajulu idaa tawada'a qofku marka uu ninku weysaysto amaba qofka bani aadamka ah ilahay u cibaadaysanaya salaada u dahaaro qaadanaya muxuu dikr akhriyaya ila waa cibaade waa cibaado qalbiga lagu nuurayo oo qowlkii odhanayo oo oo wixii o dhan wada socdaan oo daahirkii iyo baatinkii labadaba la nadiifinayo qofki ma marka waa adkaartii la akriyayey marka waysada la dhamaystiro can cuqbata bni caamirin qaala kunaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam markaanu nebiga la joogno waxaanu ahayn khudaama anfusina nafaha iyaga kuwa u adeega macnaheedu waxa weeye maanaan ahayn dad shaqaale adeegsada ama ictimaadee waxaanu ahayn dad shaqaysta natanaawabu waxaanu u kaltami jirnay ama isu bedeli jirnay alricaayata xoola raacnimada oo la fasiro layidhi ricaayata ibilina geela iyaga raacidiisa waayo adhigii iyo baraarkii iyo waxaa yaryari raacid waaweyn uma baahnee ka celinta ragga waaweyn u baahan iyo raacidda waa geela saa daraaddeed buu geeli u gaar yeelay marka macnaheedu waxa weeyaan marna cilmiga marna cuudka cilmiga rasuulka laga soo qaadayo cisho mid baa tegaya ka cishadaa aan teginna xooluhu raacaya ka kalena maalinta kale u bedelaya xoolihiina dayacmi maayaan cilmigiina dayacmi maayo waa labadii nina isku aqal ku jira waa qadiyaddii uu ka warramayay cumar ibn khadaab radia allahu canh ee uu lahaa anigi iyo hebel baa kaltami jirnay ama isbedeli jirnay fa kaanat calaya ricaayat libil maalin maalmaha ka mid a dushayda waxaa lagu yeeshay inaan geela raaco geela raaciddiisiibaa igu soo hagaagay maalin taasina waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ahi inuu diintiisa iyo dunyadiisa jamcinayo in xoola raacnimadu aanay ceeb ahayn bal tababarkii la siin jiray rususha ay tahay arigoo la raaco qofkuna qofka muhiimka ahina waxa weeye qofka dantiisa adduunyo iyo ta aakhiro garta waa inaad danta diintaadana garataa ood kororsataa maalintii duunyadaadana soo qabsataa haddaanad diintaadana waxba kororsanayn duunyadaadana aanad waxba kororsanayn ooba sida soomaalidu u badan tahaye qof jira maaha qofkaas qof meelun fadhiya gelinka horena gelinka dambena meelun fadhiya oo hadalun u fadhiya ummadaasunbaa lagu yaqaana idan markaa diintiina qofku waxba mau kororsan duunyana waxba ma kororsan daruurina maaha qofku inuu shaqaalo cuskale isaga iyo xaaskiisaa wada shaqaysan kara mamnuuc maaha laakiin khudaama anfusinaabuu ku leeya annagaa shaqaysan jirnay cilmigana waa baran jirnay farawaxtuhaa waan soo caraabiyey bilcashiyi gelinka dambe gelin dambe waxaa la yidhaha wixii duhurka ka dambeeya qoraxdu marka ay zuusho fa adragtu waxaan soo gaadhay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yakhdubu nnaas gelinkii dambe nebigoo dadka u khudbadaynayaan soo gaadhay oo markuu geelii soo dhodhoweeyuu duleedka keenay ayuu ka gaadhayaa rasuulka fa samictuhu yaquul waxaan maqlay nebigii ilaahay odhanaya maa minkum min axadin yatawada waar idinka mid maaha qof weysaysanayaa dadiihow fayuxsinu lwuduu'a waysada qurxinaya oo wanaajinaya uma yaquumu istaagaya oo fa yarkacu rakcatayni laba ragcadood tukanayo ku xigsiinaya waysada weliba shardi baa ku xidhane labadaa ragcadood oo yuqbilu calayhimaa biqalbihi wa wajhi uu qalbigiisa iyo wejigiisaba soo jeedinayo ilaa qad wajaba ilaa qad awjaba ilaa hadduu sidaas sameeyo qad awjaba aljanna jannadii wuu waajibsaday marka waxa weeyaan labada ragcadood qalbigiisi iyo wejigiisi waxaa iska macruufa qalbigu markuu soo jeedo dee wejigu hareeraha ma eegeego wejigan hareeraha eegeegaya wuxuu ka turjumaya inuu qalbigu jeedjeesanayo marka kolkuu qofku halkaa uu ku sujuudayo eegayo ayaa qalbigiisuna soo jeeda qofka markaa wayse wanaagsan iyo salaad wanaagsan isku daray oo labadii ragcadood waysadaa jannuu waajibsaday buu nebigu yihi faqultu waxaan ihi bakin bakin bashbash iyo barwaaqo ayun bay ka dhigantay waa kelmad lagu soo dhaweeya wixii kheeree la sheegay maa ajwada haadihi tani wanaag badan ah maa shay-un cadiimun ajwada haadihi maadii markaa tacajubiyadahay shay weyn baa arrinka wanaajiyo qurxiye waa nebigu wax weyn buu sheegay faqaala rajulu min bayni yaday nin baa xaggayga hore ka yidhi markuu intaa maqlay allatii qablaha ya cuqba cuqbow tii ka horraysay ajwado minhaa tii ka wanaag tii ka horraysay bushaaraduu nebigu sheegay tan ka horraysay ayaa ka wanaagsan fa nadartu ninkii waan eegay faidaa huwa cumaru bnu lkhaaab cumar bnu khaaab buu noqday faqultu waxaan maa hiya yaa abaa xafs inanta xafse laydhaa aabbaheedow muxuu nebigu sheegay i dhaafay cilmiga qaala wuxuu uhi innahu qaala aanifan rasuulku goor dhoweyd wuxuu uhi qabla an tajii'a intaanad imanin ka hor maa minkum min axadin yatawada'u fayuxsinu lwuduu uma yaquulu xiina yafrugu min wuduu'ih odhanaya markuu weysadiisa ka baxo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh intaasoo keliya odhanaya ilaa hadduu yidhaahdo futixat lahu abwaabu ljannati athamaaniya yadkhulu min ayaha shaa futixat lahu waxaa loo furayaa qofka abwaabu ljannati thamaaniya albaabada jannada ee sideedda ah baa loo furi yadkhulu wuu ka gelayaa min ayaha shaa kii uu doono marka xadiidku waxa uu inoo muujiyey in aada iyo aada muhiimay u tahay ama daruuri in weysada la wanaajiyo oo aan lagu ciyaarin in allaha yuxibu axadakum idaa camila camala an yudqinah rasuulku wuxuu leeyahy midkiin markuu camal sameeyo diin iyo dunyada ilaahay wuxuu ku jeclaadaa inuu camalkaa wanaajiyo oo uu qurxiyo waa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa dikrigan inuu mashruuc yahay bacda alwudu weysada markii uu qofkii dhammaystiro ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuula tawxiid waxaynu ka faa'idaysanaynaa jannadu inay jirto oo aanay maqnayn sida dadka qaarkood ay ku doodaan albaabada jannadu inay ka badan yihiin kuwa naarta oo iyagu ay toddoba yihiin baynu arkaynaa cafwan sideed kuwa naartuna toddoba waxaynu halkan ka arkaynaa oo kale qofkan waa loo furayaa baa layihi albaab qura maaha albaabadoo dhan baa loo furayaa wuxuu u sharaxan yahay inuu ka wada geli karo mid walba yadkhulu min ayiha shaa marka bilquwa wa bilficli labadaba way noqonayaan waxaynu uga jeednaa haddii uu imika dhinto uu gelayaa mid walba oo weysada ay ka raacdaba oo luqluqashadii iyo nafti israacaan ama intii u dambaysiiyo nafti waxaa kaloo noqon kartaa albaabadu mar walba uu saa u weysiistaba waa loo furayaa macnaa liiskaasu kol walba ku qoray liiskaasu gelaya liiskaasu gelaya baabu rajuli yusallii salawaati biwuduu'in waaxid waa ninkii oo wayse keliya ku tukada salaadahoo dhan marka hadday dhacday nebigu inuu salaadaha qaarkood isagoo wayse qaba uu sii weysaysan jiray waajib maahina waa tajdiid isagoo wayse qaba hadduu sii weysaysan jiray waa cusboonaysiin baa la mashruuc taasina laakiin waxaa jaa-isa oo u bannaan qofka sida nebi maxamed uu sameeyey mar hadduu wayse qabo onay waysadu ka jabin inuu weysaysan inuu sunnayaal fara badan iyo faralyo fara badan ku wayse ku tukan kara wayse keliya shayga lagu murmay waxa weeyaan gebagabaysiga iyo tayamumka ma salaad qura lagu tukanaya mise salaado badan laakiin waysada iyada xadiidkana haysto oo ku cad can abi asad ibni camrin qaala waa macluumaadkii iyo cilmigii la xidhiidhay dahaarada iyo waysada can abi asad ibni camrin qaala saaltu sa'altu anas bna malikin can wudu anas ibnu maalik waxaan weydiiyey waysada isaguna odhan maayo waxaa se ila tiya kana ila tiya sidana ila tahay markiiba qowlka rasuulku unbuu soo dhufanaya hadalna taasaa ugu fiican inuu qofku sheego uun daliilka fa qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yatawada'u likulli salaa salaad walba wuu weysaysan jiray wa kunnaa anaguna waxaanu ay nusalli salawaati biwuduu'in waaxid annaguna wayse keliyaanu salaadaha ku tukan jirnay macnaheedu waxa weeye wuu naga dadaal badnaa nebigu oo inaad salaad walba u weysaysataa dee arrin sahlan maaha hawsheeday leedahay ama ha weysajaba ama yuu weysajabana wuu weysaysan jiray annaguna waxaanu sida jaa-iskaa baanu qaadan jirnoo salaadaha waxaanu ku tukan jirnay wayse keliya nooma diidi jirina waa wax mashruuca bay ahayd isaguna sida afdalkaa buu yeeli jiray عن بريدة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات نبي وحو تكري سنتكو مكا حريي أما مالنتو مكا حريي عدو كا صاري شن صلادود بكو تكري بوضوء واحد ويسكليا إنه أحب الله عوني ما يواد تقال بلا قتلاي ويسكليا ومسح على خفيه لبدي شرباتنا ومسحي لبدا أرمود بو كفايديس فقال له عمر عمر باوح كيري إني أنو رأيت كوانك أركي نبي محمد صنعت اليوم شيئا ما أنت وحد سميسي أرن لم تكن تصنع وآنب أهين مد سمية صلاة والبواد ويسي سنشر ما أنت واد السقوب بحس قال مركا النبي وحولي عمدا صنعته وقام بان أسمية سلا أركيني جائزته وهي معناه وقام إيا أكسبان أسمية marka waxa uu muujinayaa arintaas wayse kaliya in salaado faralyo badan iyo sunnayaal badan lagu tukado mar haddaanay kaa jabin wax mashruucaas asxaabtuna nebiguna sameeyey way asxaabtuna ay sameeyeen waxadiidka laga faa'iidaysanaya almasxu cala alkufayna horeba aynu soo aragnay waxaa laga faa'idaysanayaa siday asxaabtu ugu dadaalayeen cilmiga walow fi ljihaad wa fi lxarb dagaalka iyo xabadoo dhacaysaba ha ku jireen maalin maka la xoreynaya maalin sahlan mu ahayn maalin qiirada iyo jibada iyo taariikhiyabu ahaa intaasoo dhamiba ay badnaayeen haddana cumar waxa uu kabaradiisa ku hayaa la daba socdaa nebigu shantan salaadood waxa uu yeelaya u fiirsanaya waxauu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood inuu ka ka ka tanaasulayo sidii afdalka ahayd isaga oo ummadda shayga jaa-iskaa u muujinaya dhaqankiisii hore wuxuu ahaa inuu salaad walba weysiista laakiin maanta ogaan baan u yeelay bu waa mafcuul muqadam sanactuhu camdan ama xaaluu yahay camdan ama tamyiiz iyo xaalo midun sanactu camdan waxaan u sameeyey ogaan baan u sameeyey baabu tafriiq alwuduu masale kaluu sheekhu ka jawaabay waysada ma in la isku xidhiidhiyaabaa markaad weysiisanayso mise waa la kala qallajin karaa ma inay isu qoyanaataabaa weysadu mise way kala qallali kartaa oo markaad weysiisanayso ma in aada isku wada xidhiidhsaabaa o aanad kaagoy mise intood gelinka hore qaarka sare maydhaad gelinka dambena qaarka dambe iyo cagaha maydhin kartaa waad kala kaxayn kartaa fiihaa qowlaani laba qowl ayaa gale bal hadda xadiidka aynu eegno waa la kala qallajin karaa iyo lama kala qallajin karay culimada islaamku u badan yihiin xadiidka axaadiidtan bay wada dariishanayaan mid waliba fahamkiisa iyo qiyaastiisa kuu dariishada mooye ka kalena hadduu sugan yahy uu ka jawaabaya ama waa daciif buu odhanaya iskama odhanayaana waa amaana cilmiya waa sida ijtihaadkoodu la yahay wey an anas ibn marka tafriiq alwadu waxa uga jeeda waysada kala geynteeda aan la isku xidhiidhine marba qayb la maydho miyay bannaantay mise ma bannaana can anas ibni malik ana rajula jaa'a ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nin baa nebiga u yimi waqad tawada'a ninkii wuu weysiistay wa taraka wuxuu ka tegay calaa qadamihi gomadiisa wuxuu ka tegay oonu maydhin midla mawdici dufri ciddida in la eg ciddida farta in la eg ayaanu maydhinoo iska cad fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yidhi irjic fa axsin wuduu'ak orod noqo oo waysadaada wanaaji marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya rasuulku inuu ahaa nin ildheer oo dee nin iska weysaysto halkan iska joogan inuu arkay in ciddida yara ka bannaan waxa weeye wa waa arrin hobsiino dheer weeye dadka indhahooda iyo wejigo qura ma eegaynin ilaa qoobkooda iyo meesha yare ka banaan ayuu eegaya mas-uuliyadda ummadda ka saaran sixitaanka diintooda u saxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa xadiidkani uu tilmaamay in lagu celinayo weysadii oo dhan ayaa daahirkiisa ka muuqda hase yeeshee kuma cadda ku celintaasi ma waajibbaa mise waa sunne waayo axsin baa la axsin axsin macnaheedu dee waa asbiq waysada dhammaystirna way noqon kartaa waysadii waysadii soo dhammaystirun baa daahirka u muuqanaya waysada wanaajiyo dee halkan maydh wey iyo kusoo wada celi labadaba waa loo daliishan karaa markaa qolyaha odhanaya dee intii caddaydun baa la maydhaya waxa ay leeyihiin waxa weeyaan waysadii lasoo wada celin maayo intaa cadiga wixii ka dambeeyey unbaa lama la maydhi doona can bacdi asxaabi nabiy sala allahu calayhi wasalam ana nabiya ra'aa rajulan yusallii nin buu arkay nebigu tukanaya wa fii dahri qadamihi cagtiisa xaggeeda korena waxaa ku sugan lumcatun qadru dirham iftiin yar ama caddaan yar oo shilinka la-eg de mawaya intaas waaba in weyn ciddadii ka weynti tani waa in shilinka la eg shilinka lacagta ah in la eg baa ka banaan lam yusibha almaa oo aanay biyuhu gaadhin faamarahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu faray an yuciida alwuduu'a waasalaata inuu soo celiyo weysadii iyo salaaddii salaada wuxuu usoo celinayaa weysadii wuxuu usoo celinayaa ma dhammaystirna salaadiina wuxuu usoo celinayaa weysadii baa dhiban iftaaxu salaati duhuur salaada waxa furo u ah weysada weysadii hadday dhimantay salaadiina waa burti marka xadiidku wuxuu tilmaamay weysadu dee inay shuruudda salaada ka mid weysada shuruuddeediina in la dhammaystiro isbaq lagu sameeyo ayaa ka mid ah marka xadiidkaasina sidaasi isaguna waxa uu ku cad yahay in haddii meelay uu qofkii bannaan tahay in lasoo wada celinayo weysadii oo dhan waxa markaa loo soo celinaya maxay tahay oo waxay tahay isagii oo qofkii intaa cad ay ka burisay weysadii oo aanu xidhiidhinin mise inta cad daraaddeed markaa qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin intan cad daraaddeed oo weysadii baa naaqi soo dhiman qolyahan kalena waxay leeyihin maya waana isku xidhiidhsanayn oo weysadii baa kala go-day oo haddii dee ay tahay inta cad inta cad un soo maydh buu odhan lahaa inta cad soo maydh muu odhana weysadii oo dhan kusoo celi buui markaa tafriiqa kala kaxaynta uu kala kaxeeyey ee qaybina qoyanayd qaybina qallashay ayaa lagu soo wada celinayaa almuhim waa ijtihaadka culimada waa halka ay ka dhalatay shuruudda aan idhaahdee arkaanta inay qaarkood ku daraan almuwaalaatu ama shuruudda almuwaalaat in la isku xidhiidhiyo oo dee aayadda ilaahay wuu tiriya un inta la maydhayo laakiin waxay ku darsadeen in la isku xidhiidhiyaana inay shardi tahay oo haddii la kala gooyo kala qalasho inay burayso madhabu shaaficiya oo adiga arko sunnay ka dhigaan qolyahan inta faraha badan shayga waajib ka dhigaan madaahibta kuwa kalena sunnay ka dhigaan sida faraha badan marka waysada in la isku xidhiidhiyo on la kala goyn waa sunne bay qabaan calaa kulli xaal inay sunno tahay waa qolada u yar kuwa kalena waxay leeyihin waa waajib waa xagga qiimeynta anay ku xidhan tahay waana filaya inay u badan yihiin in tacadun in la maydhayo ee muwaalaadku aanu shardi ahayn baabun idaa shaka fi lxadat marka uu ka shakiyo weyse jabka muxuu qofku yeelaya isagoo salaaddii ku jira buu shakiyey weli waa baablwuduun baynu maraynaaye waar weysadii ma jabtay talo mise ma jabin muxuu yeelaya can cabdillaahi bni zayd bni caasim cami cabaad bni tamiimin qaala wuxu uhi shukiya ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga waxa loo sheego oo looga cawday alrajulu nin baa looga cawdoo loo sheegay macnaha loola cawdo loo sheegay oo la yidhi arrinkiisa ka war yajidu shaya dareen buu helayaa fi salaati salaada dhexdeedu dareen helayaa yajidu wuxuu dareemayaa ashaya weyse jab fi salaati salaada dhexdeedu weyse jab dareemaya shaki buu dareemaya xataa yukhayala ilayh jeeroo la bootiyey in weysadiiba ka jabtay si yar guud baa loogu sheego balkaa ka war faqaala wuxuu hi laa yanfatil ay laa yansarif yuu ka bixi salaada xataa yasmaca sawtan jeeruu cod maqlo neefta codka aw yajida riixan ama ur uu helo macnaheedu waa xaqiiqa w waa inuu ku qancaa in weysadii ka jabtoo neefi ka timid labadan mid buu ugu dareemi karaa oo urtuu dareemi karaa ama codku maqli karaa laakiin haddii ka warran labadan midnaba aanu maqal oo masala hadduu codka maqli lahaa waa dhigoole hadduu urta dareemi lahaana sanka awdan maxaynu nidhaahnaa ma codun buu sugayaa iyo ur waxbaba ma ohanaya waxna ma maqlayo marka waa inuu xaqiiq ahaan helaa qofka bani aadamka ilaahay maskax buu siiyey meel walba dareenkeeda ka sanqarinaysa oo sheegaysa markaa kol hadduu ku qanco khalaas xadiidkan saasuu sheegay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu waxa uhi ida kaana axadukum fi salaa midkiin hadduu salaada dad yahow ku jiro fawajada xarakatan fii duburi dabadiisa ayuu ka dareemay dhaqdhaqaaq sidii wax neefi ay ka soo baxdo o kale ama kaadi buu ka dareemay buryada caaradeeda iyo xubinka taranka axdatha aw lam yuxdith ayaa weeye shakigiisu xarakadu miyuu xadahay mise muu xadahin axdatha aw lam yuxdith talow miyuu ka jabtay mise kamay jabin weeye wuxuu ka shakisan yahay fa ashkala calayh arrinkii wuu ka ishkaal galay wuu ka ishkaal galay wuu ka qabsoomay midna uma cadda shaki waxa weye labadii daraf ba u siman waar miyay jabtay mise may jabin falaa yansarif bu xadiidkana yanfatil wuxuu kugu bedelo kuu caddeeyey falaa yansarif yuu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan takaadidoo kale dee waa la dareemi karaa iyadoo way kasii duwan tahayoo dee qofkii qoyaan buu arki karaa marka way ka duwan tahay iyadu siba uga duwan tahay xadiidku marka waa min usuuli shariica qawaacidda waaweyn ee shareecada usuusheedu ka mid yahay shanta qaacide u waaweyn waxaa ka mid a ina alyaqiina laa yuzaalu bishak yaqiinta laguma kaxeeyo shaki yaqiin mar hadday jirto shaki meesha kama saaro adiladeedii wey baab lwuduui min alqubla dhunkashadii xaaska ma laga weysiisanaya iyadana adiladii waynu eegi can caaishata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qabalahaa xaaskiisii caaishuu dhunkaday walam yatawada ma weysiisanin can caaishata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qabala imra'ata min nisaa'ihi dumarkiisa mid ka mida buu dhunkaday bay caaisha tidhi uma kharaja ila salaati buu u baxay walam yatawada mana weysaysanin qaala curwatu inankan curway habaryarta u tahay caaisha ayaa wuxuu yidhi man hiya ay maa hiya waa man oo bimacnaa ma ah ma aha taasi ilaa anti adiga un mooyaane siduu kuu jeclaa fadaxikat markaasay qososhay macnaheedu waa aniga weeye ayaa loo fahmi karaa iyadoo ku qoslaysa inay ku bushaaraysanayso inuu nabigu jeclo calayhi salaatu wasalaam labadaa xadiidta axaadiid kalo badan baa weherinaya oo tilmaamaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam inuu xaaskiisa taabtay oo aanay weysadu ka jibin waxaa ka mid ahaa xadiidkaa caaisha lahayd radia allahu canha habeen habeenada ka mida baa nebiga dhinacayga ka waayay markaa waxaan mooday inu guuro galay maqsinkiioo madoow baan taataabtay gaag gacanteed markaa waxay ku dhacday cagtiisa isagoo sujuudsan oo dee ducadii ay sheegtay akhriyaya marka xadiidkaasi ma tilmaamin in marag ka xigtay iyo in salaadii ka burtay midnaba waxaa kaloo isaguna ay radiyeysay dumarku inay jebiyaan hadday ragga qofka tukanaya haddii ay hortiisa maraan ama saas oo kale marka arrintii bay ka jawaabaysa lahay dameeraha iyobaa nala sinteen ayda iyo waxaase waxaan garanayaa nebigoon hor jiifayey markuu doonayo inuu sujuudana macnaa markuu tukanayo waan hor jiifaya habeenkii markuu doonayo inuu sujuudana wuu ituujinayaa cagtu saa iga tuujinaya iga laaba bay ka dhigantay cagaha aan sujuudaya markaa lama sheegin in wax saarnaayeen iyo in nebiga salaadii ka burtay midnaba shawaafic waa lagaga xoog badan yahay halkan madhabta shaaficiyadu marka ay qabaan in ruuxa dumara ay weysada jabinayso haddii ay istaabtaan maalikiyadu waxay dan filayaa in bishahwa haddii ay maaragtay dareen jiro oo qofku qofkan uu wax ka dayayo si kastaba haddii adiladu waxay ku caddahay un in aanay jebinaynin aw laamastum nisaa aayaddii bay markaas soo qaataan kuma cadda fiihi ixtimaal waidaa waidaa dakhala alixtimaalu saqada alistidlaal haddii ay daliilku laba weji uu ku suuroobo waxa in la daliishadaabaa dhacaysa baabulwuduui inkastoo iyaga lafdigooduba xaaladaha qaarkood ay baneeyaan sida xaramka marka la dawaafayo o kale maxaa ka tidhahdeen baa la xaramka marka la dawaafayo istaabashada miyaa la iska ilaalinaya lidaruura way iska banaantay bay dhaantaa tan kalena inaga daabaalay haddaba way israacdeen marka mas'aladaasina taasay noqotay baabulwuduu'i min masi dakar xubinka taranka taabashadiisa ama labada meelood ee saxaradii kaalidu ay ka soo baxaan taabashadooda talo weysada ma burinayaan mise ma burinayaan ogaan iyo iyo gef labadaba can curwata qaala wuxu uhi dakhaltu calaa marwaana bni alxakam ninkii marwaan ibn xakam la odhan jiray reer bani umaye madaxdii ka mid ahaa adigu barasaa buu u badnaan jiray lakiin waan filaya laba sana taarikhda inuu madaxweyne noqday aadna looga caban jiray ayaan u galay markuu madaxda ahaa fadakarnaa waxaanu sheegnay maa yaquulu minhu maa yakuunu minhu lwuduu fadakarna waa mudaakara lala galaya ninkani wax kasta aa samey lakin haddana waa nin aqoon leh oo caalimah oo cilmigii yaqaano oo madaxa marka waxay kala mudaakaroonayaan dadka u imanaya bolasigoo qura ma ahae lakin ilaa weysadii baa la gorfaynaya marka loo yimaada culimadu ay u yimaadaan fadakarnaa waxaanu ka sheekaysanay maa shayga yakuunu uu noqonayo minhu liajlihi alwudu'u weysadu shayga sababtiisa looga weysaystaanu ka sheekaysanay faqaaluu marwaanu baa wuxu uhi waa min masi dakarna ku dar kaasaa jabiye kaasaa jabiye waa min masi dakar xubinka taabashadiisana ku dar tirada faqaala curwatu baa wuxu uhi maa calimtu dalik adigu taa ma ogi in xubinka taabashadiisa waysadu ay ku jirto ma ogi ma ogina waa cilmi dhan weeye ma jiro iyo ma ogi wixii markaa aanad aqoonin ma ogi baa ka saxsan intaad isxariifisaha odhan wax jiro maaha hadduu jiro ilan wejiga waxbaa kugu dhiciya fa qaala marwaanu baa wuxuu uhi daliil buu dul dhigaya aniga iga dhegaysta anaa badhasaabee mu odhanin iyo diinta annagaa kaaga xariifsan midnabe daliil buu keeno wuxuu uhi akhbaratnii waxay ii warrantay busratu bintu safwaan inantaasi waxay ii warrantay asxaabiyadaasi annahaa samicat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul dhegaheeda inay ku maqashay rasuulkii ilaahay oo odhanaya man massa dakarahu qofka xubinkiisa taranka taabtaa falya tawada ha weysaysto inantaasaan intaa ka haya inay nebiga ka maqashay daliil ku cad weeye dabadiina waa la miduune in uu jebinayo taabashadaas masi haddii la idhahdana waa calaalcasha cad meelaha kale maya jidhka kale hadduu qofku taabto maya ee waxa weeyaan waa calaalcasha cad baabun fi ruksati fi dalik waxaa la fasaxay in la taaban karo xubinka oo aanay waysadiina jabayn can dalqi bni caliyin qaala wuxuu uhi qadimnaa calaa nabiyi illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan usoo gallay waa loo imanayaa rasuulka waxaa laga hirqanayaa xikmadda ilaahay uu siiyey fa jaa-a rajulu nin baa yimi kaannahu badwey reer baadiyena waa u egaa reer baadiyuna dee calaamad gaaray lahaayeen fa qaala yaa nabiy allah waa adaabtii iyo asluubkii wanaagsanaa rasuulka ay kula dhaqmi jireen sala allahu calayhi wasalam ummadoo dhami laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda yeedhmada rasuulka tiinoo kale ha ka dhigina nin wanaagsan buu ahaa markaa yaa moxamed mu odhan yaa nabiy allahi bu maa taraa maxaad u arkaysaa wuxuu uga jeedaa uun ilaa aragti uun maaha masaladiio waa waxye maxaad odhan lahayd weeye fi raju fii masi rajuli dakarah ninkii oo xubinkiisa taabta waa min idaafati lmasdar maca mafcuuli waa min masdarkii oo loo idaafeeyey faacilkiisii maca mafcuuli min masi rajuli ninkoo taabta dakarahu xubinkiisa bacda maa yatawada intuu weysaysta kadib faqaala nebigu waxau uhi hal huwa ma ahaa nin xubinkaad sheegaysaa ilaa mudqatu minhu waslad ka mida weeye aw amase badcatu minhu waa xubin ka midahu wa fii riwaayatin qaala fi salaati riwaayo kale waxay sheegaysay salaada isagoo ku jira salaad waysadii ma ka jabaysaa dee salaadiina way jabaysaa ma jabaysaabe marka wuxuu ugu jawaabay waa xubin ka mida taa macnaheedu waxa weeyaan ma jebinaya wey marka labadaa xadiid labadiiba sheekhu saxiix buu kugu tilmaamay a'imaduna sida macruufkaa labadaa qowl bay leeyihiin qolana waa jebinaya qolana ma jebin lakin jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin xubinka taranka taabashadiisu ama labadaa meelood ee qashinku ka soo baxo in waysadu ay ku jabayso taasaa loo batay xadiidka dalqina iyaga oo waxyaabo badan kaga jawaabay tilmaa ilaa tobaneeyo ama sideed meelaha jawaabood oo qofku uu ka raajici karo mudawalaadka qaarkoodna xadiidka waabay daciifiyeen waxbay ka sheegeen laakiin waa sugan yahay imaka sida muuqanaysa marka waxay dee waxyaabahay ku awileen waxaa ka mid a inay fiican tahay inay fiican tahay qofku macnaha inuu haddii uu taab xubin ka mida waqtiga aanay jabinaynin laleeya waa xubin ka mida waa marka xaa'il uu jiro ama dee wax waxay ka celinayaan waxyaabay ku awileen wax lala yaabana maaha in xubinkan jidhka kale laga gooni yeelo oo meelo badanbu dee xaaladiisu ay khaasta eegmadii la eegi lahaa dee waa laga gooni yeelo saw-atayn baa balaya saw-atayn fabadat lahumaa saw-aatuhumaa qur-aanku wuxuu tilmaamay xumays baa la idhaha meeshaa iyadaa marka araggeedii aaba khatara odaygii iyo islaantii aadam iyo iyo xawaa markay labadaa meelood arkeen waabay qarxi gaadheenba waa kuwii ku yaacay caleenta isku nabnabay jannada midkii inkaarta qabay markuu marada ka tuuray sidoo kale gacanta dee midigta ayaan lagu taabanin baalay waa xaalad khaasa iyaduna maxaa looga gooni yeelay xubnaha tan unbay tii waysaduna lamid tahay oo meel labadan xubin laga gooni yeelay halkanoo qura maaha meelo badan bay sharciga kusugan tahay aduu adilo badan bay keeneen si kastaba haatee jumhuurtu waxay rajixeen xadiidka qaarkoodna shaaficiyadoo kale waa mansuuq bay leeyihin oo ka horaa naasikha waxay kaga jawaabeenba ka horey u bateen baabulwuduui min luxuumi libi marka la leeyahay xubinkan baa ayaa la taabashadiisa laga weysiisanayaana kaaga iyo ka ilmaha yar iyo ka maydkaba hadduu doonaya ha ahaado qof noolba xataa waxay fuqaadu ku daraan iyo kula gooyeyba way kusii xeel dheeraadeeno meel dagaal ka socdo mid la gooyeyna ku darbayna ama dhakhtarkuba wadwaday baabkaasi wuu is wada raacay si kastaba ahaatee nadaafadan islaamku aad buu ugu dadaalaa labadaa meelood ee qashinku kasoo baxayana dee kollay xaaladooda gaarkaa bay leeyiin waaye baabulwuduui min luxuumi libil ka weysaysigii laga weysaysanaya hilibka geela maa xukmuhu wey xukumkiisu waa maxay hilibka geelu miyuu jabinayaa weysada mise ma jabinayo xadiidka eeg can ilbaraa bni caazib qaala wuxu uhi su-ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can ilwuduui weyse laga weysaysta min luxuumi libil hilibka geela ayaa lay bal ka waran ma laga weysaysanaya baa lay faqaala wuxu uhi tawada-uu minha ka weysaysta hilibka geela wa su-ila can luxuumi alghanam hilibka ariga marka la cuno ma laga weysaysanaya baa layi faqaala wuxu uhi laa tawada-uu minha ha ka weysaysanina iska weyse qaba wa su-ila waxaa la weydiiyey can isalaati salaad lagu tukado fii mabaarik libil meelaha geelu buruuga ku sameeyo mabaarigtu waa meeluhu farfadhiisto sabada ceelka iyo firkada iyo xerada iyo inahaba way noqon kartaa geelu firka miyuu laha horta mise sabun buu lahaa firkadu adhigay ahayd malaha waa iska sabo waaya dhalinyaradu firka iyo ma kala garanaya sabatoone firkadu waa waa baarkin uu ku nafisa wey arigu marka maarata dhiiqada dhiriqda jirto baarkinka aada loo fahmaya ama luqadda mobileka ama luqadda gaadhiga waaya marka taasina waa su-ila can can isalaati fi mabaarik libil meela meelaha geelu farfadhiisto faqaala wuxu uhi laa tusalluu fi mabaarik libil geelu meelaha uu fadhiistay iyo xeradiisa ha ku tukanina fa inahaa min ashaydaani geelu shaydaanku ka yimide min ashayaaiini wa su-ila waxaa la weydiiyey can isalaati ma lagu tukan karaa salaadii lagu tukanaya fi maraabid alghanam xedhada xerada adhiga iyo sabadiisa iyo firkadiisa meesha digadiisa iyo kaadiisu taallo fa qaala wuxu uhi salluu fiiha ku tukada fa inahaa barakatun adhigii waa barako alari raafyare wax ka wanaagsan maad arka hallo waxa la bixiyo badankiisu isaguu badan yahay maaragtay shiradii iyo bahalkii kale walqashii iyo loogidii iyo goyntii iyo intoo dham alla barigi waxaasoo dhan arigaasa u badan yahay oo dee waa wax sarifan wax buurbuuran dadku waxa buurbuuran iminka dollarka buurbuuran iyo fractionka isku si looma bixiyo fractionku qofku usahlan yahy kan buurbuuran shaydaanka u dhex fadhiyo iska xeji way ka mahmaayeen soomaalida waxay idhahdeen kii u yimi markay u jawaabayeen iska socoadana turud jeeni kama goye turudan dhana isku rakiban jeeni aan fujin karaa ma jire ka dhaqaaji wey ma sarif mayse marka sadaqadii baa ku badan iyo waxyaaba badan oo faa'iida iyo maalsiintii iyo si kastaba ha ahaato dhinac kale kolka laga eegana dadka geel jiruhu had iyo jeer dee soomaalideena unbay sidaas oo kale unbay ahayd dhaqanka carabtuna kibirkaa ku badan adhigu meesha uu joogo geliga geela laguma dhaqayo odhan jire geela halka adhiga la geeya maba dhaqmaba adhig iyo dumarki iyo meelaha hadduu ka ag dhawaado geelu khalaas dhaqmi maayo bay odhan jireen maa tid iyo adhig iyo waxaa marka kibraannimadaasina way ku badan tahay oo meel kastoo kibir soo galana shaydaan baa soo galay oo ka dhexsan qarhaya marka fa inahaa min ashaydaani shaydaan baa laga abuuray ba culimada qaarkood laakiin shayaaiin fa inahaa min ashayaaiin adigu shayaadiinta xaggeeday ka timo shayaadiintaa kusoo gabanaysa si un waa laga yaabaa shaydaankii marka aada xeradii geela kutu ku tukanayso geeliina uu joogo ila shaydaanku shaqo kale ma leh waxyaabuhu la dagaalamaya cibaadada ka mid a inuu neefkii kugu istaadho dee neefka adhigee ku jiidhaa waxba ku yeeli maayo laakiin xabadda geela ee ku jiidhaa way ku dhammaatay way durdurinaysaa khalaas marka waxyaabo badan fa inahaa min ashayaaiin shayaaiintii bay ka timi oo shayaaiinta adeegsanaya waxa laga yaaba qofku markuu geela ku dhex tukanayo inuu geelii daadaawado tan ini hebelna sii casa tani irmaana tani dabeetana salaadiisiiba uu ka baxaba ila waa nin geel daawanaye si aan u daawadeen ariga asbaab badan bay soo arooriyeen culimadu waa maaragtay fa inahaa min ashayaaiin ay kaga jawaabeen calaa kulli xaal waxaa halkaa uu nabigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam si cad u sheegay inuu kala duwan yahy hilibka ariga iyo hilibka geelu oo ka geelana laga weysiisanayo kan kalena aan laga weysiisanayn culimada markaa labada qawle ka soo baxay waxa weeyaan waa laga weysiisanaya sunanimaa looga weysiisanaya waa sida shaaficiyadu qabaan iyo waa laga weysiisanaya faralnimaa looga weysiisanaya waa sida aimadu u badan yihin idan markaa iska weysiiso kollayba kol haddaan la isku khilaafsanayn dee sida nasku uu sheegay labadii qoloba isku raaceen ama waa sunanimo ma jebinaya waa sunanimo ama waa faralnimo dee ka weysiisa un mar haddii yaqiin loo hubo waxaan inu hilgeeliya kii laga shakisan yahay dee shaki laguma xisaabtamo saambuusaha dee haddii qofku uu hubo inuu hilib geel yahay hadalka ha yareeyo inkastoo culimada qaarkoodna ay leeyihin halkan dee nebigu laxmulibil buu sheegay dee laxmulibilna maaha saambusa saambusa la idhaha magaciisa oo magacii baa isbedelay magaca iyo dee cillada iyo iyo duur macal maaragtay ismigu haddii uu isbedelo si kastaba ahaatee wixii ishkaal keenaya dacmaa yari buu ka weyay wax walba wixii ixtiyaadku ku jira ee niyadsanaanta ku jirto ma la raaca faina salluu fiiha fa inahaa baraka arigii faa'iidooyinkaasaa lagu sheegay oo baraka lagu sheegay oo ambiyada ilaahay baa rabbi baa kusoo tababari jiray ambiyada ariga raacidiisa oo markaas sidaasiibaa baabka xadiidkaasina ugu jawaabay tarjiixana waynagaa sheegnay wallahu aclam